marka waxaa soo galay axmed faarax cali yidhaahtaa oo ku soo galay maantada magaceeda la yidhaahdo daahyada aqoon xumo shan iyo tobankii december toddobaatan iyo sagaalkii ayaduna soo baxday wuxuu yidhi
gaaridow dhabuub gabay shirka dowga loo maro erayada hal doorka ah jabin hore ha toogdee dar yarow hanaanshiyo adigaa durbaankiyo waayadan dadkuu sida adigaa dareen kulul murti weyn ku daabaca aniguna maduurow inkastoon la ii dirin dadku aanu igu baran madar loo dareeriyo la igu daawan ururada dagaalkaad bilowdiyo deelayda furantaa ee duqdaalinaysee balanmaro dariiqaad maansada u doortiyo guucdiyo ujeedada taa dabraya mid kalehoo dulku hooyo weeye balan hoosuu daadago damalkaad istiri lagad ku hamido inuu dumo duq gaboobay weeyoo gudin guri marka maqdoo guul barbaarinayaa diraac iyo gu'iyo dayr la dultaagan dheef iyo biyo uu ku gararhoo dacallada ku fiiyo ibindaadyo gaadhiyo duulaan ku baxa iyo dacasiga ka dhowro weligoodba daafaca daryeelkiisa guudnimo duhur nool u joogo aan abid ka daalayn mana taag darree garo waayaha dib ugu noqo doorkii sima caddeed garan in dadkiisu tabar garo dib udhaca ka joogsado ninkii deelka maansada ku dagaali jirayoo dooda keligii waday iyo ninkii dananka weynaa waarabbuu ku daayacay danihii naftiisoo kolkay diidi waayeen yidhi waa dix dhagaxeed taa dabraya mid kalehoo dulku hoolyo weeye balan hoosu daadago nin danyari ma shidayee dhuxushii daboolayd ayaa saaray dogobada xaabada ku sii daray waa maxay dabayshiyo duufaanka yimid oo dambarkii ka qaadoo dusha keenay dhamacdii dangaraara iyo halis kolkuu naga durduuray qallaacad iyo doobada daaroonkii ku laayey oo ku danqaabay dumarkoo wada daadshay maqashii awlkan darbeel xiray aan qoraal ku daabacay daabadkan inuu yahay ayaa doogga karantiyo dareemada ku waabsho yaa yidhi ku daaqnabad cudurkan dahay iyo dacasan hakinayee aan lahaa bal doondoon ilaa iilka loo diro dawo aan ku dhayidhayo dildilaacu waa maxay nabadkii ka daahiray iga daafar beebtiiyo hadallada daboolane anshaxaan la direereen diyaar hore inaan dilo dubaaqayga geliyey iyo qabiilkan dareensaday ayuu daahay buulkii luxudkii ayuu degay ayaa kiciyey doogtii jawaabaha duxdoodii adigaa daleeyo dahaarkii ka qaadae taa dabraya mid kalehoo dulku hooryo weeye balan hoosu daadagu wax magaradku dawgaan raacee aan door biday danateeg hamigoodoo doqoniimaha u filo taasii ma damqaysee waxay doodi iga tahay ninka iigu dayaayee iga dooni rayd inaan ugu dubaaxsiiyo inuu diilku ii naxo amaan ugu digeeyaxo iminkaan u deexane maanigaa damana iyo noqdo duunyadoo kale muddo boqola maanaa turweynaha ku doorsada ilbaxnimada lagu dhigay maanigaa dufoogo oo dawga toosan daba mara maanigaa nin igudana ka dulmiye ku eegto oo daafaha ku nabadgala taa dabraya mid kalehoo dulku hooryo weeye balan hoosu daadago dabuubtii qamaan iyo deelayda cali dhuux waayaa laysku dabatiray damanaansha awgeed maanigaa ku deegsada maahamaaha guugoo kala didaba mooyee duluc aan lahayn iyo cadab darab la oo dilan maanigaa damiin oo waxda laga digaysay suubaniga dirkaygii ugu duuga loqyada dabra weerarkii hore dagaalkii walwaaleed duumaala berigii dirirtii la eediyo daawad gulufkii lagu helay barbaarkii ku dabar go'ay ilaa magaca diric iyo danab uma aqoonsado dabnaheeda kuma jiro baydan daahir weeyo hooyo deeqa mooye waa dadaban kala garan dalmariyo dalmaanoo cadowgeeda ugu daran waa gaajo gulatiyo on hurdada u diidiyo kolbaka u daraadee daahiyada aqoon xumo maanigaa ku duuboo abadkeeda dilo oo afusiima daacariyo door weeye reer hebel reer hebelna daacuun kadib duura waabay mindhaa doorashadii guur mindhaa doorashadii guur duulkaa ka dooniyo qoladaa ka soo gorob dareenkeeda kuma rido mindhaa ruuxna kuma diro durdurada aqoontiiyo mindhaa dooga qarannimo deegaanta ubaxa leh fakarkeeda kama duwo waxsaan ugu dambaysiin ama aan ka digayaa ku dabaali heestaba hadduu hadalku daawiya duur dhagaha laga xidhay deeq garasho siin karo laabdacase waa hore kol labaad darayn karo bantimooga liisiyo nacas danab u rogi karo nin dayoogay hagi karo dabree celiska maansiiyo gaadihaya sibtada halkaa ayuu ku dhameeyey